Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Hirshabelle Mudane Maxamed Bashiir Qaasim Daqare waa ay weheliyaan qaar ka mid ah shaqaalaha Wasaaradda Beeraha shaqooyin ay ka daahfuray mashruuca waraabka soolarka cadceedda. Mashruucan ayaa loogu talagalay in sare loogu qaado wax soo saarka beeraha gobolka Shabeellaha Dhexe laguna dhiirrigeliyo beeralayda. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Hirshabelle Mudane Maxamed Bashiir Qaasim Daqare ayaa ka hadlay ahmiyadda mashruucan.
maanta waxaan ku sugannahay tuulada sheekh ooyaaye waxaa farxad noo ah inaan ka qayb galno furitaankii iyo daahfurkii mashruucan a c f ay halkan ka fulisay kaasoo ah mashruuc system lagu waraabayo soolarada maxaa yeelay markii hore wuxuu ahaa matoor shidaal lagu shubaayo ayaa lagu waraabi jiray waxaa farxada marka in hadda aan loo gudbay in lagu waraabo sidaa arkaysaan solarkaas ayaa matoorkan arkaysaan dhaqaajiyo dadkuna ku waraabaan waxaan rabaa halkaan inaan ugu mahadceliyo midooda yurub oo arintaani dhaqaale ku bixiyey oo naga garab istaagay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay hay-adda iyo iyo midooda yurub waa mahadsantihiin sida aad noo garab istaagteen beeralayda aad mar kasta garab nagu siisaan sidii loo horumarin lahaa waxaan leeyahay marka gudoomiyaha tuulada iyo gudoomiyaha iskaashatada waxaan kula dardaarmayaa qalabkan la siiyey inay xanaanaystaan gudoomiyaha degmada sheekh ooyaaye iyo sidoo kale gudoomiyaha iskaashatada beeralayda ayaa iyaguna dhankooda ka warbixiyey
ilaahan ku mahadinaynaa oo markiyacni nagu galadaystay soolarkan oo marka qoraxda markayacni oo nagu waraabinayo beerahayna asal marka matoor aa marka ku waraabi jirnay matoorkaasoo shidaal ku shubanaysid oo ninkii lahayn lacag kaa raba oo labadaas culeyso marka oo xambaarsanay hadda ilaahay waxaan ku mahadinaynahay in oo marka yacni soodar nala siiyey oo cadceedda noogu shaqaynayo lacag la-aan ah gaar ahaan waxaan u mahad celinayna hay-adda i c f iyo kuwii kaleo marka garbaheeda ahaay waxaan kalaan u mahad celinaynaa wasaaradda beeraha wasiir ku-xigeenka oo marka yacni nala jira maanta iyo maxaa ilaahan sheeg agaasima isku dugaha oo wasaaradda beeraha waxaan u mahad celinaa ilaah u mahad celinaa marka labaadna marka waxaan u mahad celinaa wasaaradda beeraha iyo hay-adda marka marka macnaha oo marka maxaa ilahan oo a c f wardi arsi wixii markaas marka oo garab ku ah oo arrintan marka kaalinka qaati